إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah alkataayib ayaa filim ka soo saartay dagaalkii dhowaan dowladda federaalka looga qabsaday degmada awdheegle ee walaayada shabeellaha hoose walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa maalinkii afraad maamulaysa magaalada awdheegle oo dhowaan ka baxday gacanta dowladda federaalka warbaahin ka faalloota amniga iyo siyaasadda ayaa ka hadashay korarka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey meelo kala duwan saacadihii u dambeeyey ururka la baxay midowda afrika ayaa sheegay in caqabado badan ay ku horgudboon yihiin duulaanka soomaaliya xaalad nolol xumo ayaa haysata ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan qaybo ka mid ah hiiraan iyo galgaduud kuwaasoo bilaabay inay ku dagaalamaan raashiin bisil oo nafta isku dhaafiyaan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa maanta soo gebagabaysay barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan alkataayib ayaa filim ka soo saartay dagaalkii dhowaan dowladda federaalka looga qabsaday degmada awdheegle ee walaayada shabeellaha hoose warbixin ku aadan muuqaalka waxaa la diyaaraa haashim cabdinaasir waa mahadsan tahay walaalka masasada alkataayib ayaa baahisay muuqaalka dagaalkii cagmarinta ahaa ee dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose muuqaalku wuxuu ku bilaabanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraro saf ballaaran ah ku qaadaya saldhigyada ciidamada dowladda federaalka muddo kooban oo dagaalku socday kadibna waxaa la isla soo gelayaa saldhigyada ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu tusayaa askartii dowladda federaalka oo meydadkoodu ay dhex bilqan yihiin xeryihii lagu weeraray sidoo kale muuqaalka waxaad ku arkaysaa maxaabiis dagaal oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid a maxaabiista ah oo hadlaya waxay sheegayaan in dagaalka looga adkaaday islamarkaana gacanta lagu dhigay ayaga iyo hubkoodii ayaana hadda gacanta ugu jira ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaabiistan xilliga ay hadlayaan waxaa dhinacyada ka yaala hub iyo saanad kala duwan oo aad u tiro badan islamarkaana halkaa u yaala ciidamada dowladda federaalka muuqaalkan oo aad u xiiso badan wuxuu soo gudbanayaa oo aad ku daawan karaysaa jabka iyo halaaggii ciidamada dowladda federaalka halkaa ku gaaray tafaasiil intaanka dheer oo ku saabsan muuqaalkan ay bahaysay mu'asasada alkataa'ib waxaynu kusoo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda insha allah walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa maalinkii afaraad maamulaysa magaalada bariire oo dhowaan ka baxday gacanta dowladda federaalka qodobkani waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdulaahi soomaali magaalada beriro oo hoos tagta degmada afgoye waxay dib uga mid noqotay dhulka shareecada islaamka lagu maamulayo kadib markii dhowaan ay cabsi aawadeed uga dheelmadeen ciidamadii dowladda federaalka ah ee fadhiyey muddo lix sano ah durbadiina ay la wareegeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin bundada magaalada iyo jidadka qaarkood oo kan oo dheegla aada ku jiro ayaa furmay waxaana la arkaya xoolaha iyo gaadiidleyda iyo dadka kale oo si nabadgelya ku jirta u maraya in shacabku ay tagaan buundada magaalada beriire iyo deegaanada jiinka webiga ah ee ku hareeraysan kuwaasoo cows badan u ka baxay waa mid ka mid ah akhbaarta ugu waaweyn ee reer beriire iyo weliba deegaanada deriskooda ay isweydaarsanayaan maxaa yeelay waxaa diidanaa jiray ciidamadii dowladda federaalka ah oo halkan xero ku lahaa waana arrin cusub oo reer beriire agtooda cajiib iyo lama filaan ka ah lix sano oo halkaa neef xoola aanu imaan dad shacab ah warkii daaye maanta ari iyo lo ayaa cows qoyan waxa ay ka daaqayaan webiga jiinkiisa iyo xeradii ciidamada dowladda federaalka ah oo kaabiga ku haysa xoololeydu waxay u muuqdeen in oodin ku taagneed ay ka fuqday waxaanay aaminsanyihin in ciidamada dowladda federaalka ah waxba aanay ka duwanayn ciidamada shisheeye gobolkaana ay ka wada howlgalaan ayna ugu horeeyaan kuwa uganda laba nin oo ari daajanaya meel webiga jiinkiisa ah kaabigana ku haysa xeradii ciidamada dowladda federaalka ah ayaa u warramay warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan
ها ما ميل قال يهد ميل قال ما حول داقه ما ميل قال يهد
yaa joogay قال جوجتو waxay joogto meel laakin gaalaha joogto waa ilaahay muslimiinta aan noo xoreeyo marka hadda geedahan camba arigaagu harsanayaa meeshaana wuu daaqayaa bal meeshaan noo sharax waxay ahayd ma meel gaal ahayd ilaahay muslimiinta noo keen ilaahayna ku guule awal ariga ma daaqsan karti maya mala daaje karin maxaa ayaa ku diiday gaal maya agtiisa soo joogi karo ha maxay sameynaya ciidamada meesha jooga soomaalida yaadu waa ku dilayaan ha waa ku dilayaan ma la soo roogsan karan laakiin nimanka noo xoreeyeen ilaahay ku raha ka dhigo
hadda halkaad joogta iyo waxaa hawshaad hayso آه. و- وأركب مش مجوز جنوب haye آه.
hadda ariga ku daaqay maya meeshan ما أريد أقوها haye ariga yaa iskale أنا بس كذا haye arigan meeshan muku daaqi jiray مضاغجر haye أمم.
maxay ahayd sababtu yaa yaa ku diidana maxay ahayd والله sababtu عيد عيد ما تقرأ haye آه hadda seed u aragtaan in arigiina meeshan daaqayo وأسف عنه أرقنا وكفر حسنا haye ari- ariga ka waran meesha muxuu ka daaqayaa أو سوى دابوه نبت قريبا والحمد لله رب لما جرى واحد باتا ari badanaa meesha daaqayay goorma ariga meesha idin daaqa idin kugu dambaysay awal والله السنة فرصة ما ما ما دو- أنا هذا ما حسابك أنا لكن وقت يا بهرية maalintii afraad waxaa berira maamulaya oo lagu arkayaa maamulka iyo ciidamada xarakada al-shabaabul mujaahidiin bulshaduna waxa ay sheegayaan in ciidankani uu u dhimrinayo halka kii hore dhibaatooyin kala duwan ay ku qabeen ما شاء الله xaaladada waa nabad alxamdulilah ciidamada mujaahidiinta noo joogaan ما شاء الله hor iyo hadda haddaa nadiif ah magaalada jawigeeda waa isbedelay jawigeeda ما شاء الله alxamdulilah haddaa fiican yahay ari dhib iyo waxaasaa ka jira muxuu ahaa dhibka aad qabteen dhibka adi naagaha badanan oo la kubsanayo iyo een, waxaa jir een, ninka oo iska socda oo laga shakinayo bis oo la- la jukaynayo oo shacabka oo liifka lagu garaacaa saas waay marka maxay u jirdilayaan marka
Ee, hoogaa wataan maxaa qoraa wataan qofkii cusub soo galo waa qabsanayaan
hadda marka een, ciidankan xarakada shabaabul mujaahidiin ayagu een, maxay sameeyeen taa bedelkeeda
wallaahi wax badanaa sameeyeen maasha allah wax dhibaa ma jiro caadi dadka maasha allah alxamdulilah wax dhib ay sameeyeen ma jiro kuwan marka een, al-shabaab ma loo dhawaa karaa ayaga waa loo dhawaan karaa caadi waay haa dadka ma shakinayaan caadi waay
halkan waa bartamaha xeradii ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada berire magaalada berire waxaa ka talinaysa xarakada shabaab almujaahidiin xerada waxaan ku arkay waxyaaba yaab badan een, waxyaabaha xerada aan ku arkay waxaa ka mid a meel xabsi ah ayaa halkan eh, ku taal amaba xabsigana markii lay sheegaya waxaan u malaynayey eh, dhismo caadi ah laakiinse waa xabsi dhulka ka hooseeya si kale haddii loo dhigo eh, waa god hareeraha jawaano care een, ay ku jirtaa laga saaray korna shabaq baa laga saaray waa qabri wax yar dhiman oo meel yaroo uun shabaqa leh wax kale oo aanu ku tilmaami karayo ma garanayo hadda waa ka soo baxay ee, xabsiga Ee, meeshan waa dhufaysyada ciidamada Ee, dhufayska waxa uu ka kooban yahay shabaq iyo ee, jawaan weyn oo dhexda uga jira oo caro laga buuxshay jawaanka waxaa ku qoran for u n use only ayaa ku qoran oo ah af ingiriisi af soomaalina waxay noqonaysaa ee, qaramada midoobay oo keliya ayaa isticmaalaysa dad badan oo soomaaliyed waxay isweydiinayaan dowladda federaalka iyadu ma qaramada midoobeyba maxaa ciidamadeeda ee, dhufays uga dhigay qalabka loogu talagalay in xarumaha qaramada midoobay oo keliya een, waardiyahooda ama staafkooda ay isticmaalaan qalabkan aan sheegayo oo jawaan u eg ee, shabaqa ku dhex jira ruuxiisa ee, dad baa ee, la baxaya magaalada berri xaaladeedu waa mid xasiloon ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa ee, maamulaya ee, webiga oo aan soo maray waxaan ku arkay dhalinyaro ee ku dabaalanaysa ama wiilal yaryar oo ku dabaalanaya ciidankii dowladda federaalka ee halkan joogay wax dagaala asigoo uusan qabsan ayay ee, habeen madow saq dhexe ee ka baxeen ee, kadib markii ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin madaafiic ay ku garaaceen waxaa taas ka horreysay in subaxdii hore ee habeenkay baxayaan ka horreysay ee, ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerar ay kula jarmaadeen ciidamada ku sugnaa sabiid oo afgooye iyo u dhexaysa beriir Ee, muddo markaas ka sii horreysana een, awdheegle ayaa dagaal ka dhacay kaas oo askar badan oo dowladda federaalka ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin kulaysa kuwana ay ku dhaawacday Ee, labada buundo oo labada dhinac ka xiga marka ee sabiid iyo awdheegle markii ee, la qabsaday ayay ciidamada dowladda federaalka halkan jooga ka firxadeen waxaana la ii sheegay ciidamadaas in ay aaqirkii xamar galeen iyagoo qaab habqana ama baxsada een ku tegay ee magaalada muqdisho dad kala duwan ayaa ii muuqanaya ee kuwaas oo jajabsanaya ama een fuqsanaya een agabkii ciidamada dowladda federaalka qaarkood sida alwaaxyo iyo jiingado iyo waxyaabo kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxaad raraysaa jingid haye jiingada ayaa iska lahay gaalade oo ciidanka dowladda federaalka maya haa haye aroor usaleede haye haa haye adigu marka een goormeed halkan timid saake haye saake subaxdan iba soo gale haye haa maxaad samaysay marka kastaan la baxay oo alaabtan aan fanjilay haye maxaad ku dhisanaysaa xaafadeedaan ku dhisanaa xaafadada xaggee ku taallaa baadiyadan dhinacaan jirta baadiye ku taallaa haa Ee, marka een yaa kuu fasaxay inaad alaabta qaadato waxay fasaxday culammada culammada haa ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ula jeedaa haa haye waxay ku dhaheen waxaad meesha ka qaadan karta ka qaado haa haye horey wax muu qaadat maya haye subaxdan leewaay haye adiguna maxaad wadataa qaniimada gaaladan xaabsi rabnaa haye oo ciidanka dowladda federaalka laga furta haa haye alxamdulilah maxaad marka hadda qaadatay waxaan qaadada jiingadooyin waan qaatay ee maaragtay wixii oo qalab qalab ee inta yaaleen waa xaabsinay adig maxaa kamid a qalabkaad qaadatay marka qalabkan aan qaadan waxaa ka mid ah jiingadooyin een sidoo alwaxooyin een maaragtahay tubiyaal wax walba waa qaadanay adoo meexaan yaalan ma gadanaysaa marka mase waa gurigaad ku dhisanaysaa maya gurigan ka dhisanaa ma gadanayo kuwo kale oo saaxiibada wax ma helaan iyagana maasha allah waa dhergeen haye adigu magaaladan ma imaan jirta awel maya ma imaan jirin haye hadda kugu horeysa haddaa iigu horeysa haye waad mahadsantaha maalintii koowaad ee magaaladan lala wareegay shacabku waxay rarteen raashinkii ciidamada dowladda federaalka ah iyo waxyaabo kale oo muhiim ahaa laakiin waxay u muuqataa in agabka halkan yaal dhaqso aan la dhamay karin sababtoo ah hadda oo maalintii afaraad la joogo weli xerad ah waxyaabo badan ayaa dhex yaala sidaasoo kalena magaalada owdheegle iyo deegaanka sabiid oo iyana xarakada shabaabul mujaahidiin la wareegtay waxaa lagu arkayaa dad shacaba oo qaadanaya agabkii ciidamada dowladda federaalka ah oo ay ka carareen dadkaas oo isugu jira kuwii deegaanka deganaa iyo kuwa baadiyaha ka yimid intaba cabdulahi soomaali warbaahinta islaamiga alfurqaan beriir
warbaahin ka faalloota amniga iyo siyaasadda ayaa ka hadashay korarka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed cali aadan wargeeska afrika intelligensi ee ka faallooda arrimaha amniga iyo sirdoonka ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo korarka ku yimid weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo jihooyin dhowr ah ka kulaalaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho wargeeska ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso fursadaha ay haysato kala daadsanaanta dowladda federaalka iyo xaaladda quusta ah ee uu ku jira xasan sheekh wakhtigan la joogana ay kordhisay weerarada ay ka fulinayso muqdisho iyo hareeraheeda xaaladda muqdisho ayaa qasan xarakada al-shabaab ayaana sii xoojinaysa weeraradeeda maalmihii lasoo dhaafay madaxweyne xasan sheekh ayaana ku jira xaalad kelinimo ah inkastoo uu wada iskudayo uu ku doonayo weeraro uu ku qaado al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ayaana ka labalabaynaya inay dagaalamaan tani waxaay al-shabaab ku dhiiragelisay inay qabsato dhul ballaaran oo ay aad ugu dhowaata magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeeska africa intelligence warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in iskudayo uu xasan sheekh ku doonayay inuu ku dagaalgeliyo maleeshiyaad beeladii ay fashil ku soo dhammaatay odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilka dega hiiraan iyo shabeellaha dhexena ay hadda wada shaqayn la leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a asbaabaha keenay habacsanaanta dowladda federaalka iyo xasan sheekh maxamuud waxay warbixintu ku sheegtay kala furfuranka ciidamada dowladda federaalka iyadoo maraykanku joojiyey taageeradii uu siin jiray ciidamada danab arrintaasina ay keentay in ciidamadu ay goostaan danahoodana raacdaan africa intelligency waxa ay tilmaamaysaa in ciidamada dowladda federaalka ay haysato hoggaan xumi ciidankuna aanay nidaamsaneen waana midda keentay bay leedahay warbixintu in dowladda federaalka ay furimaha dagaalka u dirta ciidamadii ilaalada xabsiyada iyo kuwa booliiska ee ka howlgeli jiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho isbedelada dhacaya iyo fashilka heesta ciidamada dowladda federaalka ayaa dhaliyey sida ay warbixintu tilmaamayso in xasan sheekh maxamuud uu xilkii ka qaado wasiirka gaashaandhigga cabdilqaadir maxamed nuur kaasoo laga dhigay wasiirka wasaaradda gaadiidka waxay dardarta howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo aadaysa iyadoo duulaanka shisheeyaha ee dalka uu fashil dhexda kaga jiro ciidamada burundi ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya waayo dheerna lagu wada inay dhowaan isaga baxaan dalka gaar ahaan saldhigyada ugu badan ee ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe ururka la baxay midowda afrika ayaa sheegay in caqabado badan ay ku horgudboon yihiin duulaanka soomaaliya tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir maxamuud cali yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka midowda afrika oo maalintii shalay booqasho aan hore loosii shaacin ku yimid magaalada muqdisho ayaa sheegay in weli ay jiraan caqabado ka horgudban duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo dhowaan qaatay magaca cusub oo ah ee yuusom wuxuu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay sii wadaan taageerada dowladda federaalka laakiin ay jiraan caqabado iyo taxadiyaad waaweyn oo ka horgudban oo ay ugu weyn tahay dhibaatada dhaqaale iyo midda lojistikada wuxuu sheegay inay rajeynayaan inay si rasmiya u shaqo bilaabaan ciidamada shisheeyaha ee eyusom bisha juulaay laakiin aanay haysanin weli maalgelin iyo lojistikada ah ay ciidamada u baahan yihiin
waxaan halkan ka cusboonaysiinaynaa taageerada dowladda federaalka haddii aan nahay midowda afrika waxaan doonaynaa inaan keenno ciidamadii qaybta ka ahaa howlgalka owsom weli waxaa jira taxadiyaadna haysta oo ay ka mid tahay mid dhaqaale iyo mid lojistic
duulaanka magaca loo bedelay ee eyusom ayaa noqday mid fadhiid ah waxaana ciidamada shisheeye howshooda lagu sheegay keliya inay noqoto taageerada xasiloonida taas oo ka dhigan inaysan ka barbar dagaalami doonin ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta isbahaysiga shisheeyaha ee kusoo duulay soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan macno uga fadhin magacbeddelka ciidamada shisheeyaha ayna la dagaalami doonaan intaba ay sii wadaan duulaankooda soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey meelo kala duwan saacadihii u dambeeyey faahfaahinta qodobkani waxaa la diyaar ah cadnaan xaaji muxsin haddaan ku horumarno dhanka gaarisa xogo dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar ay saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad soomaali ah oo taabac u ahaa ciidamada kenya taas oo ku taalla deegaanka biyomadoob ee hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jirta gumaysiga kenya xogtu waxay sheegaysaa in ciidankan la weeraray hoos tagaan kuwa loo yaqaano afduubta ee dowladda kenya oo caan ku ah la dagaalanka muslimiinta ee shacaayirta ka muuqato weerarka waxaa lagu dilay lix askari waxaana lagu dhaawacay saddex kale sidoo kale waxaa loogu furtay lix qori ee k ah iyo hal qori oo baasuuke ah sida ay noo xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay howlgal gaar ah ciidamada mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen deegaanka hareeri suuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandhera waxay ku dileen taliyihii askarta booliiska ee deegaankaasi oo ahaa nin soomaali ah oo daacad u ahaa kenya waxayna kasoo furteen qori iyo boosh dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiinta qarax la beegsadeen koloni ciidamo kenyaan ah oo taliyaha la dilay usoo gurmaday qaraxa ayaa haleelay gaari taw ah kaasoo ay gaareen waxyeelo xoogan ugu dambeyntiina ay jiiteen dhanka gobolka gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray xarunta sirdoon ee dowladda federaalk ee nisa ay ku leeyihiin degmada luuq waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari saddex ka mid ah dhaawacooda waxaa lasoo sheegaya inuu daran yahay sidoo kale qarax maanta ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka buurane ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lala egtay ciidamo burundees ah oo ku dhex lugeynayay deegaankaas waxaana ku dhintay qaraxaasi laba askari oo burundees ah ugu dambeyntii qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka tareedisha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana ku dhintay afar askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dowladda federaalk ayaa lagu eedeynayaa inay mas-uul ka tahay joogitaanka shisheeyaha ee soomaaliya iyo boobka lagu hayo kheyraadka waddanka
xaalad nolol xumo ah ayaa haysata ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan qaybo ka mid ah hiiraan iyo galgaduud kuwaasoo bilaabay inay ku dagaalamaan raashin bisil oo nafta isku dhaafiyaan warkani waxaa sii ambaqaadaya maxamed muudey abuu muslim
gaajo daran ayaa ciidamada dowladda federaalka ku haystaa hiiraan waxaana ay bilaabeen in ay ku dagaalamaan raashinka saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa dibadda soo dhigay qiso fadeexad ah oo ka dhacday tuulada xaawo gadiid oo hoos tagta moqokori kadib markii ciidanka dhexdooda isku dileen baasto ay karsadeen askari ayaa dilay mid kale oo ay ku murmeen baastada waxaana sidaa ay wax u dhaceen ka waramaya ciidan kale oo markhaati ahaa eedeysanaha inta uusan dilka dhicin ka hor waxaa lagu murmay raashin baasta ah waxaa la sameeyey marka raashinkii markii la kariyey kabacdii askartan oo waxooda karsadeen ayuu wuxuu intuu u yimidoo wuxuu sameeyey darbo ku dhiftay raashinkii qoorayoo soo qaatay soo u soo socday wuxuu ku dhiftay yuusuf wuxuu xabad kaga dhiftay naaska midig waxaa ka baxday kilkisha bidix markuu xabaddu ku dhiftay kabacdi wax gargaara uma sameynin ee wuxuu yidhi si jaajaash loo wuxuu yidhi haddaa rabta dhimo marka waxaa arkayaa cabdimoliid oo ma aragta qori gacanta saan ugu soo wato gacanta uu ku soo wato qoriga soo u soo socdo u soo socdo waa arkay marka ninkaan markuu arkay caagga wuu ka istaagay wuu istaagay geesoo u baxay marka anna dhankiisaa ku soo socday dhankiisaa ugu soo socday meesha markoo ninkaan u soo dhawaaday ninkaan uu soo gelaaya maahan ma aragtay laba hadalaa la isdhaafsaday war cabdimoliidoo isdeji saaxib waxaan badar le waa badran layskuma dagaale ee isdejiyaa ma aragtay aa dhahan hadalkeena wuu maqli waayey qorigana qorigiisoo ammaanka furanoo na soo gala horta anagana ma u malaynin ninkaana wax dilaaya ma isdheheen ani waxaa isdhahaya ninkan ma aragtay wixii dhaceen hadda weewa dhaceen tan ma aragtay oo taalo inuu ma aragtay la qaybsada raggaasoo rabaa isdhahaya meeshana ma aragtay baalooto ninkan ma aragtay oo ku dhuftay ninkii markuu baalooto ku dhuftay ani ninka garabkiisaa taagnaa baalootada bartaasaa iga marta anina igu dhacday u malaynaa baalootada geesaa u booday qoriyaa wati markaa gees u booday waa isfiiriyey waxyar kadib waxaa arkaa ninka carabkiioo maaragtay gacantiisa dhiig ka baxayso waa igu taallaa oo dhaa qorigii oo tuuray cabdimuulidka ammaanka xagga camalka soo jirtay wuu imaaday cabdimuulidoo shayddaanka iskanaarowdha cabdimuulid hadal ma gelin baalootaduu ku riday wuu ku dhuftay
ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa wajahaya xaalad nololeed oo ciriiri ah
warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa maanta soo gebagabaysay barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari waryaheena maxamed daahir ayaa ka sheekaynaya meelaha saameeyey ee uurkutaallada ku reebay muddadii uu aqrinayay barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari waxa uu ahaa barnaamij labaatan qayb ka kooban oo aynu kaga hadalnay dhibaatada teeda muuqata iyo midda qarsoon oo ay wajahayaan walaalaheena turkistaanta bari maalmo ayay nagu qaadatay inaynu magac u doorno barnaamijka maxaa yeelay waxaana hor yeelay magacyo dhowr ah oo mid kasta ku habboon inuu qaato barnaamijka kuwaas oo laga dhadhansan karay dhibaatada haysata dadka aynu ka hadlayno muddada aan duubayay barnaamijka waxaan dareemayay xanuun murugo ciil xilliyada qaarna idin ayaan la yara hakinayay duubista barnaamijkan waa dad xabsiyo qarsoon lagu qariyey oo ay adag tahay in wax badan laga ogaado xogaha laga heli karo dadkaasi waxay ahaayeen kuwa satalaydka uu soo gudbiyey iyo kuwa dad ka baxsaday xabsiyada ay ka sheekeeyeen dadkan waxaa ka aamusay oo ka jeestay dunidan awoodda maadiga ah iyo ismaquulinta ku dhisan qayb kasta oo barnaamijka ka mid ah waxa uu ka sheekaynayaa mugdiga iyo murugada ay ku jiraan walaalaheena turkistaanta bari inta nool ee xabsiyada ku jira allah un ayay u xisaaban yihiin kuwa dhintayna tira lagama hayo dadka xidhan ee maxaabiista ah waa ay dhaafeen boqolaal kun kumanaan kun oo waxa ay marayaan malaayiin ruux oo muslimiin ah qoysaska muslimiinta way kala daateen hooyooyinka iyo carruurtooda ayaa kala lumay aabbayaal iyo ubadkooda ayaanan weligood is arag kuwaas oo ay kala qariyeen xabsiyada iyo geerida waa ummadna siino neecaw iyo nafis loo diiday dulmiga dadkaasi lagu hayo waxa uu gaaray in la baabi'iyo oo meesha laga saaro dhaqankooda diintooda iyo jiritaankooda ma jirto maxkamad ay gooriyiin la geeyo oo lama weydiiyo inay dembi galeen iyo in kale ma helaan wax garsoor ah ma jirto dadkan cid dhagaysata oo wax ka weydiisa mahadhada iyo joogtada ay la nool yihiin hoggaamiyaasha dabadhidhifyada ah ee ku dulhabsaday caalamka islaamka waxay door bideen inaysan ka damqan isweydiin dhibaatada haysata walaalaheena turkistaanta bari iyagoo doortay macaashka iyo xasiloonnida siyaasadeed oo ay shiinaha ka heleen dowladaha qaar ee dalalka islaamka ka jira ayaa si buuxda u taageeray siyaasadda shiinaha ee ka dhanka ah walaalaheena nalajasadka ah ee turkistaanta bari salaada looma ogola haysashada iyo akhrinta kitaabka qur-aanka kariimka ayaa lagu ciqaabaa iska daa in ay ku dhaqmaan hadiyadaha ugu qaalisan ee dadka ay gooriyiinta isweydaarsadaan waa kitaabka qur-aanka kariimka qofkii kitaabka loo geeyo aad buu u farxayaa waana uu qarinayaa si aysan u arkin mulxidiinta shiinaha waa dad dhaawacan oo dhiigga uu qulqulayo islamarkaana haysan cid u hadasha oo dhibaatadooda muujisa muddada aan ku jiray soo jeedinta barnaamijkan waxaa si gaar ah ii taabtay dhibaatada ay la kulmeen haweenka turkistaanta bari xadgudubyo kala duwan sida sharaf dhaca kufsiga ay la kulmayaan haweenka ah waxaa la odhan karaa waa kuwa ka daran dilka waxyaabaha aadka ii murujiyey sidoo kale waxaa ka mid ah in mulxidiin shiinays ah ay qayb ka yihiin oo lala dejiyey qoysaska muslimiinta ma jirto cid diiri karta ragga shiinayska ah ee sida qasabka ah kula nool qoysaska muslimiinta marka gabadha muslimadda ah laga xiro saygeeda ama uu dhinto waxaa guriga toos ula wareegaya oo booska ninka dhintay gelaya ninka shiinayska ah ee qoyskaasi lagu soo dhex darsaday dhaqankii islaamka ee liitay ayaa durbo meesha ka baxaya waxaana hoggaanka guriga iyo wax kasta oo ka socda la wareegaya ninka shiinayska ah ee dowladda ku darsatay qoyska gabadha muslimadda ah ee laga geeriyooday ama saygeeda la xiray ma lahan wax doorasho ah xilliyada qaar waxaa dhaca guurwadareed oo waxaa la soo qabqabtaa dumar badan oo muslimiin ah kadibna waxaa si qasab ah loogu guuriyaa rag mulxidiin shiinays ah halkan waxaa ka muuqda oo looga gol leeyahay in mustaqbalka la waayo jiilka hadda jira lana helo jiil cusub oo ku qalabaysan dhaqanka shiinayska dumarka xabsiyada ku jira hal un ayay xorriyaddooda ku heli karaan waana inay ka tanaasulaan diintooda ayna oggolaadaan guurka nin u dhashay shiinaha kuwo badan oo dumarkaasi ka mid ah ayaa oggolaaday sidaas ayaana xabsiga looga sii daayey haatanna waxa ay haystaan oo weli ay sii dhaldhanayaan ubad shiinays ah laa xawla walaa quwata ilaa bilaah xilliyada habeenkii gabdho badan baa lagala baxaa xabsiyada dibna looma arko iyadoo waxaas oo dhibaato ah iyo ka badan ay haystaan walaalaheena ayaa waxaa xanuun iyo hadalhayn iigu dhariyey inay jiraan dalal badan oo ay ku nool yihiin shucuub muslimiin ah kuwaas oo xiriir ganacsila leh shiinaha halkii ay walaalahooda garab istaagi lahaayeen oo xiriirka loo jari lahaa shiinaha muddada koobneed ee aan isweydiinayay muslimiinta xiriirka ganacsila leh shiinaha ayaa nafteeda hordhigay horta adigu ma ka nabad qabtaa arrinkaasi waxaa ii soo baxday maya maya maya maxaa yeelay waxaa guriga ii yaala ama jeebka iigu jira ama ii xidhan ama aan wataa alaab laga keenay shiinaha oo ganacsato soomaaliyeed ay noo keeneen adiga hadda i dhegaysanaya muxuu shiinaha leeyahay oo aad wadataa ama kuu yaala guriga dib u baar oo milicso yaanan kaa mashquulinin dhegaysiga qormadan ee bal eeg uun moobeelka aad wadato oo ay u badan tahay in ay soo farsamaysay dowladda shiinaha ama shirkadahooda haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed maxaa nagala gudboon dhibka haysta walaalaheena turkistaanta bari sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin kana mid aha dadka nagala qayb qaatay barnaamijkan ayaana siinaya jawaabta su'aashaasi dhibaatada ka taagan turkistaanta bari iyo dhulalka la midka ah sida falastiin waxaa la doonayaa in ummadda soomaalidu mar waliba maanka ku hayso oo la tacaadufto maxaa yeelay muslimiintu waxay ka dhigan yihiin jir qura oo haddii xubin ka mid ay xanuunsato ay inta kale la qaybsanayso xanuunka iyo soo jeedka facan nucmaan ibni bashiirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wataraaxumihim watacaadufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri walxuma saxiixu lmuslim dhegaystow adiga hadda dhegaysanaya qormadan waxaa laga yaabaa in ay kuu fadhiso oo dhib uusan ku haysanin noloshaadana ay caadi tahay bal isweydii maxaa kuu qorshaysan maalin uuma ka qayb qaadan doontaa sidii dadkaasi cadaalad ay u heli lahaayeen oo xaqooda loo soo dhicin lahaa dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa